halka kan waxa weeye xeryihii boliiska qaybtii gobolka mudug iyo saldhiggii dhexe halkan waxaa noogu yimid wafdi ballaaran oo hogaaminahayo taliyaha ciidanka boliiska puntland jenaraal sarreeye guuto cabdulqaadir shire faarax ereg iyo wafdi uu hogaaminayo hogaamada boliiska iyo saraakiil la socoto ah iyagoo halka kan kormeerre ku yimid oo taabagelinaya habsamo u socodka shaqooyinka boliiska halka kanna kormeer ku yimid kontaroolna saare ciidanka iyo sida ay u kale yihiin kormeerna ku sameeyey ciidamada tirada badan ee qaybta boliiska saldhigyada laanta ilaalinta canshuuraha nabadgelyada waddooyinka c i d iyo dami baarista dhammaan hay-adaha kala duwan ee qaybta gobolka mudug in badan oo ka mida maanta ayuu kormeer ku sameeyey tirakoobkoodii iyo dadkaas inuu wada arko iyo xaaladahooda ayuu jenaraalku u kuurgalay hawshaasuna meel fiican bay marasaa waana hawl ballaaran oo gobolka mudug ka bilaabatay oo la rabo asbuucyadan jenaraalka iftigiisu inay wadaan taas oo lagu dardelgelinaya shaqooyinka booliiska iyo kartidooda iyo howlkarkooda iyo tirakoobkooda saxda ah iyo dadka caadaystay oo mid iyo laba aan ka badnayn inay shaqada mushaarkana qaataan aysan shaqayn iyadoo inta badan ciidanku shaqadiisa uu ku jiro noocyadiisa kala duwan waxaanu halka u nimid waxay ahayd kormeerkayaga caadiga ahaa ee aannu wadnay oo gobollada kale ku soo marnay oo ahaa laba ujeeddo lahaa ujeeddada koowaad waxay ahayd inaannu u kuurgallo tirada iyo tayada ciidanka boliiska ee u shaqeeya shacabka puntland si aan u ogaanno uguna soo bandhigno dowladda iyo dadweynaha nooca ciidanka u shaqeeya wuxuu yahay iyo shaqada u qabto tiradooda iyo tayadooda qodobka labaadna wuxuu ahaa waafaqsanaa iswaafajinta shacabka iyo booliiska wada shaqayntooda sidaad la socotaan ciidanka booliisku waa adeegaha bulshada waa adeegaha bulshada booliisku sida bini aadanka ee jirkiisu ugu shaqeeya wareegga dhiigga ayaa dowladda iyo shacabku waxay ku shaqeeyaan booliiska booliisku noocaasuu ka yahay h b gu sida uu muhiim ugu yahay ama dhiigga cad sida uu muhiimka ugu yahay qofka bini aadanka noloshiisa ayaa dowladnimada iyo shacabnimada jiritaankeeda waxaa saldhig u ah ciidanka booliiska sidaa darteed ciidanka booliiska waxaan ka codsanaynaa ama ka codsanayaa ma odhanayo waan ku amriyaa waxaan leeyahay waa codsi in loogu shaqeeyo shacabka si hufan oo nadiifa waxaan raacinayaa inay ogaado ciidanka booliisku inuu yahay shaqaalaha shacabka ma aha inaad adigu ayago ay kuu shaqeeyaan shacabka annagu waxaan u shaqaynaa shacbiga waxaan nahay adeege u shaqeeya bulshada puntland iyo ciddii kaloo marti noo ah noo timaadda midab kasta ha lahaada ama hacaddaada ha madoobaadee sidaa darteed waxaan ka codsanaynaa dowladda iyo shacabka isku duubni in la aamino lalana shaqeeyo ciidanka booliiska taliyaha ciidanka booliiska ayaa sidoo kale ka codsaday shacabka inay la shaqeeyaan ciidanka booliiska puntland islamarkaana ay u soo gudbiyaan xogaha iyo dadka ka dambeeya falalka amni darro
ciidanka booliisku ma istaagi kara meel walba wuxuu ku shaqeeyaa informationka shacabku siiyo waxaan leeyahay marka noo sheega dembiilaha meeshuu ku jiro waxaan arkayey maalmahan waxaa socda falal argagixiso oo ka dhacaya goobo badan ilaa hadda laba meelood buu ka dhacay meelaha uu ka dhacay waxaa joogay dad shacaba dadkaa shacabkaa awoodu u yeelan waayeen inay yidhaahdaan iyagoo ujeedoo garanaya qofka wejigiisii ayayn haddana sheegayn oo aanay odhanayn qofkii waa kanaa in yar oo oo oo maaragtay garanaysa wadaninimada iyo mas-uuliyadda saaran maahane qofka dembiga galay haddaadan wax kale kari karin wejigiisa aqoonso haddii aad arki jirtay aad hore u arki jirtay in sirta aad sheegto ama aad u soo sheegto muxuu ahaa boliiska ay fakato dib loogu sheego oo la yidhahdo hebel baa ku soo xiray arrintaas way dhammaatay mana dhici doonto insha allahu tacaala dibna uma soo noqonayso ciddii aan ku helno informationka inay bixisana kama sii mid ahaanaysa ciidanka boliiska qofka informationka shacabka uu keenay ama warbixinta shacabka u keenay qofka isku daya inuu ku celiyo qofkii loo keenay oo yidhahdo hebel baa ku soo xiray waxaan idiin sheegayaa inaanu ka mid ahaan doonin ciidanka booliiska mar dambe waayo booliisku waa waalidkii shaqada shacabka loo hayo haddaan haddii maradaadu kaa warranto oo aad sheegto dadka sirteedii waa maradaadu kaa warrantay oo kale aan leeyahay marka waxaan leeyahay ha la joojiyo yaysan dib u dhicin in qofku qariyo informationka uu hayay ama qofka damiiraha u arkay isagoo ujeedadiisu tahay baqdi inuu ka qabo in lasoo sheego magaciisa oo la yihahdo hebel baa ku soo xiray waxaan leeyahay marka waxaanu tegaynaa insha allaahu goob kasta oo askari booliisii joogo si aan u ogaanno arrimaha aan soo sheega ugu hurgallo aad baa u mahadsan tihiin mar labaad iyo mar saddexaadna waa idin salaamayaa ciidanka booliiska shacabka puntland iyo saxaafaddaba